faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadyaha cadaado qodobada aad maqli doontaanna waxaa ugu dooroon ciidamada waddanka jabuuti ee qaybta ka ah midooda afrika ee amisom oo maanta la wareegay dhammaan xarumihii maamulka degmada jarlaqsi kadib dagaal maanta ka dhacay gudaha magaalada jarlaqsi ee gobolka hiiraan somalilan oo xayiraad saartay siyaasiyiin doonaya inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe xisbiga himilo qaran oo ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn ee dalka ka jira oo dacwad ka dhan ah xukuumadda xasan cali khayre u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo dagaalamayaasha al-shabaab ka dalbaday inay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland oo dowladda federaalka ah ka codsatay in al-shabaab laga dulqaado dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka gado dowladda waddanka kenya oo sheegtay in haddii waddamada gobolka geeska afrika ay soomaaliya ku qancin waayaan inay kenya kala hadasho kiiska arrimaha badda ay cunaqabateyn ku saari doonto arrinkaasi caasimadda galmudug ee dhuusamareeb oo laga daafuray oo la nadaafadeed oo ka shaqayn doona xaafadaha kala gedisan ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug xildhibaana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya oo madaxda sare ee dowladda ka codsaday in loo turo shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan adeegyadii duulimaadyada garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo hakad ku yimid kadib markii roobab xooggan ay ka da'een magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan qodobada ayaa wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan saaxiibayaal iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axadda isniini soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha tobnaad ee oktoobar sannadda laba kun sagaaliyo toban warka waxaa idiin soo saaray caawa saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo jila jaamac jilaah ayaa idiin akhrinaya wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay liis cusub oo lagu soo xulayo baarlamanka labaad ee maamulka jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa soo saartay liis cusubkaasi oo lagu soo xuli doono baarlamanka labaad ee maamulka jubbaland war ka soo baxay dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa u qoraa sida tan khilaaf siyaasadeed oo la xiriiray sixitaanka liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah xulistii baarlamanka labaad iyo doorashadii madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo ololaheedu uu socday ilaa iyo muddo lix bilood ah oo ugu dambeyntii labaatan iyo afartii agosto labada kun toban iyo sagaalkii kusoo gabagabowday fashil ka dhashay afduub iyo musuq maasuq cad oo lagu sameeyey dhammaadkii iyo habraacii doorashada ee dastuurka uu qeexayay iyadoona ay abuurtay in guddi xeerar iyo habraac dhammaantood baalmarsan dastuurka federaalka iyo midka maamulka jubbaland si maamulkii hore ee xilkiisu dhammaaday uu dib ugu soo noqdo xukunka maamulka jubbaland kadib markii lagu guuldaraystay dadaallo isdaba joog ah oo ay geliyeen dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta kaleba in doorashadu ay noqoto mid xor iyo xalaal ah loona siman yahay loona dhan yahay ayna ugu dambeyntii keentay in murashaxiinta kale iyo in badan oo odayaasha dhaqanka ka mid ah oo beelaha kala duwan ee maamulka jubbaland ka mid ah ay samaystaan hanaan doorasho oo hor leh taasi oo mid weliba gooni uu ugu adeego danaha gaarka ah ee beeshiisa taasi waxa ay dhalisay in jubbaland ay yeelato dhowr baarlamaan iyo dhowr madaxweyne oo ka shaqeeya gudaha magaalada kismaayo sidaasi darteedna wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay caddaysay in aysan aqoonsanayn gebi ahaanba habraaca loo marayo iyo natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka kala duwan ee ka dhacay maamulka jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa aan si shake uusan ku jirin ay u caddaysay in muhiim ay tahay in la habraaco qodobada aas-aasiga ah ee ay horey u soo saartay oo ay ka mid yihiin xaqiijinta liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ee maamulka jubbaland labo dhaqangelinta habraaca saxda ah ee xulista baarlamanka labaad ee maamulka jubbaland saddex dhaqangelinta habraaca saxda ah iyo shuruudaha musharaxiinta guddoonka baarlamanka afar dhaqangelinta habraaca saxda ah ee doorashooyinka madaxweynaha maamulka jubbaland golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya labaatan iyo sagaalkii agosto laba kun sagaal iyo toban waxa uu go-aamiyey in natiijooyinkii doorashooyinka baarlamanka iyo kan madaxweynaha ee isbarbar socday ee ka dhacay dowlad goboleedka jubbaland ay dhammaantood yihiin waxba kama jiraan islamarkaana aysan aqoonsanayn dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo la tix raacayo warbixintii iyo go-aamadii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee horey uga gaartay golahu waxa uu wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ku wargeliyey inay soo diyaariso habraac lagu wareejinayo sidii dowlad goboleedka jubbaland ay uga qabsoomi lahayd doorasho dah furan oo lagu wada qanacsan yahay ayna korjoogto ka yihiin xubno ka kala socda wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo beesha caalamka si shacabka jubbaland ay u helaan baarlaman iyo hoggaan u horseedi kara jawi ku dheehan xasilooni amni iyo cadaalad una fududeeya arrimaha aasaasiga ah ay u baahan yihiin shacabka jubbaland haddaba iyadoo la tix raacayo go-aanadii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee labaatan iyo sagaalkii agosto laba kun sagaal iyo toban lagu nasaqay natiijooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii labaiyo labaatankii agoosto laba kun sagaal iyo toban ka dhacay magaalada kismaayo ee jubbada hoose wasaaraddu waxa ay samaysay daraasaad lagu qiimeynayo arrinkaasi khilaafaadkii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinkaasi saameynta ay bulshada ku yeesheen iyo sidii xal loogu heli lahaa waxaa soo baxday in ay jirto kala qaybsanaan siyaasadeed oo aad u baahsan oo saamaysay qeybaha kala duwan ee bulshada reer jubbaland wasaaraddu markii ay daraasaad samaysay kadib waxa ay diyaarisay qorsho howleed faahfaahsan kaasi oo qeexaya habraaca hanaanka doorashooyinka xor iyo xalaasha ah kaasoo diiradda lagu saarayo in dadka reer jubbaland ay helaan fursad ay ku samaystaan maamul loo dhan yahay oo ka shaqeeya danaha jubbaland qorshahan ayaa lagu sheegay inuu yahay kow mid abuuraya kalsooni lagu qabi karo xulista baarlamanka labaad ee jubbaland iyo natiijada doorashada madaxweynaha sidoo kalena u gogol xaaraya howlaha loo baahan yahay in loo qabto lana xaqiijiyo doorashada maamulka jubbaland waxaase haatan laga dhursugayaa islamarkaana shacabka jubbaland iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay u dhegtaagayaan jawaabta ka imaan karta maamulka jubbaland ee uu hogaaminayo axmed maxamed islaam axmed madoobe oo haatan isu diyaarinaya caleemasaarkiisa madaxweynenimo ee maamulka jubbaland walow dowladda federaalka iyo beesha caalamku ay ku dhawaaqeen inaysan aqoonsanayn natiijadii ka soo baxday doorashadii labaatan iyo labadii agosto ee sanadkan ka dhacday magaalada kismaayo ee jubbaland maamulka somalilan ayaa xayiraad saaray siyaasiyiin doonaya inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray muran ka dhashay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka somalilan oo sheegay inay ka qaybgelayaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe taasi oo keentay inay somalilan go'aansato inay go'aan ka soo saarto ka qaybgalka xafladda ka dhici doonta magaalada kismaayo ee soomaaliya garyaqaanka guud ee somalilan cabdisalaan cumar ayaa waxa uu sheegay in sharci ka yaallo somalilan ka qaybgalka shirar walba oo siyaasadeed oo ka dhacaya gudaha soomaaliya inteeda kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in dadka keliya ee ka qaybgalaya xafladda ama arrintaasi ay u taallo ay tahay siyaasiyiinta somalilan islamarkaana uu golaha baarlamanku sharci ka soo saari doono arrinkaasi waxa uu ku dhawaaqay in cid kasta oo ka qayb gasha shirarka kala duwan ee ka dhacaya gudaha soomaaliya gaar ahaan caleemasaarka la sheegay inuu dhowaan ka dhici doono magaalada kismaayo ee jubbada hoose ee soomaaliya ay ciqaab adag la kulmi doonaan islamarkaana uu sharci adagi ka yaallo ninka oranaya ama cidda oran ku guuxaysa inay ka qayb gasho caleemasaar gobol ka mid a soomaaliya inuu ka qayb galo waa arrin siyaasadeed arrimaha siyaasiga ah in laga qayb galana waxaynu ka leenahay go'aan labada aqal ee baarlamaanku si wadajir u soo saareen oo ay ku mamnuuceen hore ugu mamnuuceen in dhammaan qaybaha bulshada ama ha noqoto aqoon-yahan ay madax dhaqameed siyaasiyiin xildhibaan ciday doonaha noqotee aanay ka qaybgeli karin arrimaha siyaasiga ah soomaaliya keliya waxa baarlamaanku wax ka bedel ku sameeyey oo u ogolaaday xukuumaddu inay iyadu ka qaybgeli karto arrimaha wada hadallada aan soomaaliya la leenahay marka waxa keliya oo maandhid u haysta ama awood u leh inay ka qayb galaan arrimaha siyaasiga ah ee aan soomaaliya ah waa xukuumadda cid kale oo somalilan magaceeda ku hadli karta oo sheegan karta oran karta waxaan ka qaybgelayaa arrimaha soomaaliya ama caleemasaar ha noqoto ama shirarkooda ha noqoto ama dowlad dhisidooda ha noqoto ama dib u heshiintooda ha noqotee ma jirto waxa uga yaalla waxa weeye markaynu raacano weliba go-aanka labada aqal soo saareen ee madaxweyne dahriyaale kahino u sayaxay waxa weeye waa xeer go-aankaa markaan raacno wuxuu dhigayaa cid kasta oo ka qayb gasha ama wada hadallada ama shirarka soomaaliya waxay doonan baa noqdaan taageerta ku taageerta ficil ama qoraal ama hadal ama wax noocaas ku taageerta ama ka qayb gashaba waxay noqo waxa weeye waa dembiile galay dembi khiyaamo qarana hadalkan ka yimid garyaqaanka guud ee somalilan cabdisalaan cumar ayaa ku soo beegmaya iyadoo madax sarsare oo ka tirsan xisbiyada siyaasadda ee maamulka somalilan ay ku dhawaaqeen inay ka qaybgeli doonaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe xisbiga himilo qaran oo ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn ee dalka ka jira ayaa dacwad ka dhana xukuumadda xasan cali khayre u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka mar kale warsoo saaraha caawa xasan axmed maxamed xisbiga himlo qaran uu hogaamiyey madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ahayd ee sheekh sharaf sheekh axmed ayaa maanta ku xushaciyey in dacwad ka dhan ah laanta fulinta ee dowladda federaalka soomaaliya u gudbiyey maxkamadda sare ee waddanka senatar eliyaas cali xasan oo ka mid ah golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasna xubin ka ah xisbiga himlo qaran oo shan shiraad maanta warbaahinta ugu qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa sheegay in dacwaddaasi ay la xiriirto xayiraaddii dhowaan la saaray madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ahayd ee sheekh sharaf sheekh axmed wuxuu kaloo dowladda federaalka soomaaliya uu ku eedeeyey in aan si aan sharci waafaqsanan ay la dhaqmeen madaxweynaha dowladda kumaalgaarka ahayd ee sheekh sharaf sheekh axmed sidaad la socotaan kii bishii sebtembar ka wafdi ka tirsan xisbiga himilo qaran oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore shariif sheekh axmed xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi iyo xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ayaa ishoristaag aan sharciga waafaqsaneyn lagu sameeyey diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada kismaayo haddaba iyadoo laga duulaayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka soomaaliyeed dhowrista saraynta sharciga dalkeena u yaalla xurmada muwaadiniinta xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliyo adag soo hogaamisay oo waxa uu xisbiga himilo qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii ishoristaaga ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne shariif sheekh axmed oo safar shaqaa ugu socdeen caasimadda kumeel gaarka ah ee gobolka maamul goboleedka jubbaland kismaayo arrintaas oo aan u aragno xukumasho shuruucda dalkeena u yaalla gaar ahaan qodobada hoos ku xusan qodobka tobanaad oo ka hadlaya karaamada aadanaha qodobka koob iyo labaatanaad oo ka hadlaya xorriyadda isu socodka iyo degitaanka qodobka soddon iyo saddexaad oo ka hadlaya go'aanada maamulka qodobka toddobaatanaad oo ka hadlaya xasaanaadda xildhibaanada gebogebo xisbiga himilo qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh ee in aan helno cadaalad sharciga dalka qofna kama sareeyo labaatanka bishii hore ayay ahayd markii dowladda federaalka soomaaliya ay is-hortaag ay ku samaysay madaxweynihii hore ee soomaaliya xil uu ku sii jeeday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose si halkaas uga qayb galay calaamasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe tallaabadaas ayaa waxaa si isku mid a u cambaariyey dhammaan hogaanada xisbiyada mucaaradka ah iyagoo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey inay jiminayso sharciga waddanka u yaala saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa al-shabaab ka dalbaday inay ku soo biiraan ciidamada dowladda soomaaliya ayaan xasan ayaa warkan magaalada muqdisho kasoo dirtay sarkaal ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed abuukar cabdulaahi cismaan al cadaala oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyey fursadaha qaaliga ee horyaala dhallinyarada soomaaliyeed kuwa oo u dagaalamaya xarakada al-shabaab taasi oo haddii ay suurtagashay inay kasoo mid noqdaan ay ka mid noqon karaan bulshada soomaaliyeed una adeegi karaan qarankooda sarkaalkan ayaa sheegay in cid allaala ciddii kusoo biirta ciidamada xooga dalka taa oo horey ugu mid ahaan jirtay al-shabaab inay u fidin doonaan cabis buuxa si ay fursado ugu helaan ka mid ahaanshaha ummadooda soomaaliyeed iyo weliba sida loogu baahan yahay kadhallinyar ahaan difaaca dalkooda iyo dadkooda taasi oo loogu baahan yahay muwaadin kasta ee soomaaliyeed baasayaa fursad guud ay haystaan in ay kasoo qayb galaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed in ay muxuu ahay yani wadankooda difaacaan in dhibaatooyinka iyo waxyaalaha xun ay iska dhaafaan oo ay dhinankooda wax la qabsadaan markaana waxaan waxaan ubadaya inay wax ka qabsataan hade dembi ninkii dembigaro ilaahay baa dembiga tacsin kale horta maxaa ahaye ayagu waa lasoo dhaweynaya ma garan ma garta dembigii dembiga banaadamada waa kala gooni waxay kale maxaa ahay kala gooni marka adigu maxaa ahay kasoo qayb gala ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada kenya u socda waa garta horta ha yimaadaan ha yimaad marka yimaadaan waa garta maxaa ahay horta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed difaaca ee qaranka soomaaliyeed ha ahaatee ciidanka waa ciidan qaranka ah nimankan muxuu ahay al-shabaabna ayaguna waa soomaali ciidankana waa soomaali laakiin waxaa la rabaa dalka iyo dadka ay difaacaan oo inay hadda ujeestaan ala rabaa moogi inay dadkan muxuu ahay soomaalida ay qarqarxiyaan waa laga fiican yahay waana u baaqayna inay soo galaan ciidanka ay kusoo bi dhanka kale abuukar al cadaala ayaa caddeeyey waajibaadka ka saaran ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed difaaca dalkooda iyo garab istaaga qarankooda iyo inay shaqadoodu tahay in ay ka shaqeeyaan sugidda amniga
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa looga talagalay inuu difaaco dalka ayaa looga talagalay ayagana hadday yimaadaan dalka lagama xigo dalkooda waay ha soo galaana agaan loosdoon lasoo dhaweyna hadday yimaadaan waxaa baaqaya inay soo galaan ciidanka ay yimaadaan ciidamada bariiska iyo asluubta intaba inay kasoo qayb galaan oo ay kasoo qayb galaan wadankooda ay u shaqeeyaan ayaa muxuu ahaa baaqaya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dadaalo kala duwan ku bixinaysa sidii loogu shaqayn lahaa horumarka dalka iyadoo taa fursado badan hordhigtay dhallinyarada la shaqaynaysa xarakada al-shabaab wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalka ah ka codsatay in al-shabaab laga dulqaado dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka gado si halkaasi gargaar bini-aadanimo loo gaarsiiyo mar kale xasan axmed maxamed kulan ay soo qaabqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana kulankaas diiradda lagu saarayey dadka barakacyaasha ku nool gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale dadka ka barakacay deegaanada jubbaland kuwaasoo ku nool qaybo ka mid ah waddanka kenya kulanka ay soo qaabqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland waxayna halkaas ay ka sheegeen in maamulka jubbaland uu daalban uu ku bixi doono sida loo soo celin lahaa dadka ka barakacay deegaanada jubbaland kuwaasoo gulaha wadanka kenya hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka soomaaliya ayay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ka codsatay in gargaar ay la soo gaaraan dadka ku dhibaatoonaya gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya halkaas oo ay sheegaan inay ka taagan tahay xaalad noolxuma tii ugu xumeyd sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa sheegtay in dadka ku nool gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya ay xilligan ay la daaldhacayaan aamaro ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab waxayna sheegeen in dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland arrintaasi goorrow ay iska kaashan doonaan taasina ay meesha ka saari doonto in amar damo ka yimaadaan dagaalamayaasha al-shabaab lagu soo rogo dadka shacabka ee ku nool koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado barnaamijkan hadda fookoska waxaa uu saaran yahay muddo waxaa soo socday lafteeda in dadka la dejinahayey dadka soo noqonaya in la dejinahayey kismaayo sida new kismaayo iyo viaf madow therefore waxaan u aragnay wasaarad ahaan iyo ka gobol ahaan inay ku fiican tahay in meel gaara yani meel gaarahoo lagu fangorayo ma aha laakiin meel gaarahoo ay dadkaasi ay degaan hadday soo barakacaan iyo haddii ay soo noqdaan iyo hadday danyar yihiin wixii caawinaya ama dowladda ha ahaado ama hay-adaha saaxiibadaana ha ahaadeen inay halkooda ku caawiyaan kismaayana ay xoogaa nafisasho oo ay maadaama magaalo weyn oo siifaysa ay tahay in aysan noqon magaalo isku xirxiran oo maaragtay aan helin tababaraan fiican barnaamij fiican runtii oo farxad gelinaya qof walba oo samadoona bay wasaaraddu samaysay gaar ahaan markii barakacayaasha iyo kuwa qaxootiga ka soo laabanaya meelaha hadda ay u sahmiyeen laga hadlo kismaayo iyo huurkeeda iyo kuleylkeeda meel ka fiican wey caafimaad ahaan uga fiican hawo ahaan uga fiican nolol ay ka suurtogeli karto iyo inuu qofku isku filaado beertiisa iyo noloshiisa uu dabero runtii arrinkan waa arrin aad u wanaagsan annagu inaan taageernayan u nimid keliya waxaan rabaa hal ee dardaara yar inaan idiin dhaho waxaan idinka codsanaynaa hay-adaha waa dadaashaan laakiin dadaalkiina hal bacaad lagu lasiyoodin ka noqonin hay-ad kasta waxay qabatay iyo meeshay lahayd iyo waddadeedii si ay isu waafajiso oo loo ogaado rikoor ay u gasho wasaaradda ganacsiga iyo lugta ganacsiga waxaa ka go-an tababarada la siiya ganacsatada yaryar kuwa waaweyn in la kaalmeeya ganacsatada yaryar barnaamijkan xalka waara oo intiisa badan barakacayaasha dhibaatooyinka ay ku qabsatay dalka gudihiisa kuwa qaxootiga ku ahaa kenya iyo meelo kale kenya keliya qaxooti nooguma soo laabto yaban buu nooga soo laabtaa jabuuti buu nooga soo laabtaa haba kala badnaadeena kuwa xitaana iskoo noo yimi oo dalka muddo ka maqnaayoo soo laabtay kuwa tabarta yar oo ka mid ah hoosta communitiga ama dadka aan qaxin barakacana aan ahayn oo dalka gudihiisii jooga ayagana danyarta oo masaakiinta ah barnaamijkan xaqiiqdii waa barnaamij wax weyn ay ka faa'iideen kismaayo waa aragteen niyo kismaayo magaalada dhahan noo jirta hadda oo kismaayada kale meelo badan oo ka mid ah kaba qurbadafa waxaa suurtageliyey barnaamijkan xalka waara cid walba waxaa qabato hay-ad walba magac ha yeelato hay-ad walba fal badan ha keento kuwo fal yar ha keeneena runtii waa waa waa arrintaas waxay ahayd arrin la isugu tegay
kulankan ka dhacay maanta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo dowladda federaalka soomaaliya looga codsanayay in ay gargaar la soo gaarto dadka ku dhibaatonaya deegaanka jubbaland ayaa ku soo-aadaya xilli khilaafkii ugu xumaa u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland taas oo ka dhalatay dib doorashada madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe oo sow sheegay in mar kale uu ku soo baxay doorashadii labaiy labaatankii bishii agost sanadkani ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana xilligaas wixii ka dambeeyey uu dadaal ugu jiray sidii loo dhammayn lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland kaasoo ka aramiya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo koonfurta soomaaliya caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa laga daafuray ololo nadaafadeed oo ka shaqayn doona xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug wariyaha magaalada dhuusamareeb cabdulaahi warsame rooble ayaa warkan inoo soo diray ololaha nadiifinta iyo bilic soo celinta caasimadda dhuusamareeb oo socday toddobaadkan ayaa maanta galay wejigiisii ugu ballaarnaa waxaana sida howsha u socota maanta soo kormeeray guddoomiyaha ahna duqa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle oo ku bogaadiyey dadweynaha sida iskooda uga qayb qaadanaya howshan tillaabadan dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb ay u qaaday dhanka nadiifinta iyo hagaajinta bilicda caasimadda waxaa maanta ka soo qayb galay boqolaal ka tirsan bulshada xaafadaha magaalada dhuusamareeb iyo qaar ka mid a shaqaalaha dowladda hoose ee degmadan waxaana lagu nadiifiyey inta badan goobaha wejiga magaalada amaba bartamaha magaalada dhuusamareeb oo dadweynuhu ay ka howlgaleen bartamaha laamiga qashinkii lasoo qaaday ayaa lagu gubay halkan waxaana dowladda hoose ay tilmaantay in la hubinayo gaadiidka ka shaqeeya qaadidda qashinka oo aan loo ogolaan doonin kuwa dowladda hoose ay og tahay mooye in kuwo kale ay qaadaan qashinka gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle oo warbaahinta kula hadlay goobahan ee laga waday howshan ayaa tilmaamay in dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb ay xil gaara iska saari doonto wakhtigan oo ku aadan wakhti roobaadka in la nadiifiyo caasimadan bilicdeeda waxaana uu tilmaamay in la diyaarinayo dhismaha waaxda fayadhowrka ama nadaafadda ee degmada dhuusamareeb si ay u sii wado howshan bilowga ah waana tilaabo socotay toddobaadyadii ugu dambeeyey isagoo ka hadlaya arrimahaasi waxa uu yidhi waxaan rabaa marka hore inaan si guud bulshada ugu mahad celiyo iskaa wax u qabsa iyo u adeeganaya ilmahooda iyo ayatiinkooda haweenka dhallinyarada iyo dhammaan gudiyaalka xaafadaha kolley shaqadan waa shaqo lasman ah waxaa la yidhahdaa laa shukra cala alwaajib haddana waad ku mahadsan tihiin waxaan ugu talagalnay in aan u samayno caasimadda guddi u shaqeeya nadaafadda oo waaxdii fayadhowrka insha allahu loo magacaabo barsiiskeedu meel fiican buu noo marayaa waxaan ku tala jirnaa insha allahu inaan u samayno meelo waaweyn oo lagu gubo qashinka sida hadda aad u jeedaan qashinka waa soo fogeyna maahane ma laha caasimaddu meelihii waaweynaayo oo loogu talagalay qashinka in lagu gubo annaguna hadda waxaan orod ugu jirnaa oo aan ayaantaan hadda wadnaa inaan diyaarino meelihii godadkaas waaweyn laga qodi lahay xayndaab lagu samayn lahay dad loogu talagalayo inay waardiyeeyaanoo qashinka gubaan loogu diyaarin lahay runtii xaafaduhu gudiyaalka xaafaduhu si fiican bay uga howlgalaan barnaamijyadaas laakiin qashinka haddii inta magaaladii laga soo qaado xooluhu meeshay daaqayaan ama xayndaabkii magaalada meeshu ku dhammaanaya lagu daadiyo waxba ka soo bixi mayaan marka waxaan codsanaynaa in laka gacan siiyo cid kasta oo ku shaqaale iyo cid kasta oo awoodda inay nadaafadda ay nagala qayb qaataan saas waa codsanaynaa waxaad og tihiin caalamka waxaa jira xaafadaha oo kale v yaraa laga qaadaa ayagaa wax lagu qabtaa haddaad labada doolar bixido ee gaarigii dowladdu ugu tala gashay aad ku ogaatid jawaankaadii inuu qaaday ee aad ku ogaatid mee xaruntii loogu talagalay iyo godkii loogu talagalay in la geeyey sidaanoo kalena la gubaayo horumar baad gaartay laakiin haddii dhikiila shan doolar kaa qaato oo sharci darro ah haddana meel sharci darraa ay geyso ridii saaka kuu soo sooftay ay daaqdo sunbaa gurgaadi kugu soo hoyanaysa taa waxaan rabnaa in laga waantoobo insha allah waxaa shaqayn doona ciidamada kontaroolada oo kontarooli doona gaari kastoo qashinka wada iyo meelaha la geynayo laamaha amnigaa shaqayn doona ilahay idinkiisa oo u diyaarsan inay tiimamkan la shaqeeyaan waxaan leenahay gaari aan gaari baabuurta ugu tala gashay dowladda hoose nadaafadda inay ka shaqeeyaan aan ahayn ma u idmana mana qaadi kara inuu inta qashin qaado oo meel geeyo ololahan oo inta badan caasimadda laga sameeyo wakhtiyadan oo kale sanad walba ayay dowladda hoose kaga hortagtaa saameynta ka dhalan karta roobabka oo wakhtigan ka curtay meelo ka mid a dalka waxaana haatan qorshaha lagu biiriyey sameynta waax si gaara howshan usii wada taasi oo aan horay u jirin xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ka codsaday in loo turo shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan luul cilmi xuseen ayaa warkan magaalada muqdisho kasoo dirtay xildhibaan warsame joodax oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya oo la hadlay idaacadda ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu ugu baaqay inay si deg deg ah ay dowladdu u xaliso dhibaatooyinka siyaasiga ee ka jira dalka xildhibaan joodax ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladdu ay ka shaqeyso isku xirnaanta iyo weliba isku keenida shacabka soomaaliyeed maadaama uu sheegay in loo idmaday xilkaasi waxa uu sheegay in dowladdu ay u nuglaadaan shacabkeeda iyo weliba wixii dhibaya islamarkaana ay xaliyaan waxyaabaha dhibka ee jira sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in haddii dowladdu ay ka shaqeyso isku xirnaanta shacabka soomaaliyeed uu dalku sameynayo horumar wanaagsan waa siduu hadalka u dhigay xildhibaan warsamo joodax oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya mar uu la hadlay idaacad isku-xirka ummadda soomaaliyeed iyo iyo isku keenidda ummadda soomaaliyeed sidii loo idmaday dadka soomaaliyeedna waxaan rajayneynaa laakiin hade wixii dhibaatooyin oo dadku qabaan waa ama cabashada ama waa dadka waxgarabka waa laga hadlaa laakiin waxaan rajayneynaa inay madaxdeenuna u nuglaato u jilacsanaato aqbasho danaha iyo dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed ay ka cabanayaan inay xaliyaan xal u helaan maareyn u helaan waa wixii hogaamintu ay xaqa u laheed in dowladnimada iyo horumarkeeda ay sidaas ku timaado dadka soomaaliyeedna dhiiggiisa iyo hantidiisa iyo wadajirkiisa laga shaqeeyo insha allah ay madaxdu ku dadaasho una xusho dadka ugu fiican fulinta unuglaanshaha jeclaanshaha ogolaanshaha mataqaanaa daweynta dadka soomaaliyeed dhibaatooyinka hayo dadka daweyn kara ee ku fiicanna inay madaxdu u xusho mar walba dadka soomaaliyeed xaq baa ee mataqaanaa adeega ummadda ku fiican si kastaba ahaatee hadalkani xildhibaan warsamo joodax oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay dowla- dowladda soomaaliya lagu eedeynayay caburinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda soomaaliya adeegyadii duulimaadyada garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa hakad ku yimid kadib markii roobab xoogan ay ka deen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wariyaha gobolka hiiraan bashiir cabdulla cismaan ayaa ambaqaadaya dowladmaadyadii ka soo degi jiray iyo kuwii ka duula jiray garoonka diyaaradaha goos khaliifa ee magaalada beledweyne ayaa hakad ku yimid kadib markii xali roob mahigaana uu ka da-ay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaanada ku deesan xubno ka tirsan howlwadeenada garoonka diyaaradaha goos khaliifa ee magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in gebi ahaanba uu hakad ku yimid adeegyadii garoonka diyaaradaha qeybta ranweyga ee diyaaradaha ku ordaan ay biyo dhex fadhiisteen kuwa uu kasoo rogbaday buuraha ku hareeraysan garoonka diyaaradaha goos khaliifa ee magaalada beledweyne sidoo kale qaar ka mid a shirkadaha duulimaadyada magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in maanta iyo maalmaha soo socda laga yaabo in aysan garoonka ka degin diyaaradaha rakaabka qaada marka laga reebo kuwa qumaatiga u kaca ee helikobteriska oo ay isticmaalaan inta badan ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya roobka ka da-ay magaalada beledweyne ayaa saameyn waxuu ku yeeshay garoonka diyaaradaha goos khaliifa ee magaalada beledweyne iyadoo ilaa haatan aysi jirin cid ku howlan dib u dayactirka ta laga soo tago in ballanqaadi loo sameeyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo oo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii yimid magaalada beledweyne kadib markii webiga shabeelle uu ku fatahay magaalada ayaa sheegay in dib u dayactir lagu sameyn doono garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wadooyinkeeda qaar ayaa waxaa fadhiya biyo aada u fara badan iyadoo mas-uuliyiinta maamulka aysan jirin cid wax ka qabatay meelaha biyaha ay fariistaan webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ayaa xili roobaadka marka la gaaro waxa uu sameeyaa fatahaad mana jirto meelaha uu fatahaada ka sameeya webiga shabeelle cid ilaa haatan dayactir ku samaysay guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano intaa waxaa ku dhan war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray fiidnimadan tan iyo intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waa bahdi reediyo cadaado idinle sidaa iyo habeen wanaagsan